أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نبيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu qala اllahu tacaalى qul in kanat lakm الdaaru الآakhiraة cinda اllahi khaalصaة min duni الnaas qul waxaad tidhaahdaa in kaanat haddii ay tahay addaaru اlآakhiraةu daarta aakhiro iyo nicmadeeda cinda allaahi ilaahay agtiisa khaalisatan inay tahay mid saafi ah lakum idink idinka idiin saafi ah haddii ay tahay min duuninnaasi dadka soke sokadood fatamanow tamaniya almowta geeri tamaniya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo walan yatamanowhu ma tamaninayaan abaddan weligood ma tamanin doonaan bimaa qadamad bisababi maa kii sababtiis qadamad ay hormarisay aydiihim labadooda gacmood ay hormarisay darteed wallaahu allana caliimun weeyaan midkii cilmi badan bidaalimiina kuwa dulmiga falo kii ku cilmi badan waaye alle meeshaan aayaddan allah subxaanahu wa tacaala iyo tan ka dambaysaba wuxuu uga hadlayaa nimankan reer bani israa'iil ama yahuuddii ayaa waxay sheegteen oy ku andacoodeen kuwii madiino joogay naarta annaga ma gelayno nama taabanayso haddii ayna taabatana dhowr maalin idinkaana nooga dambayn doontaan haddaad muslimiin tihiin sidaasay dhaheen waana soo marnay waqaaluu lan tamasana naara wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduudaat waa soo marnay marka haddii arrintu ay sidaas tahay waxaa la leeyahay qof aakhiro inuu janno gelaayo ishubo adduunyadan iyo tacabkeeda iyo dhibkeeda muxuu ka rabaa mau iska dhintana dhimashada maad jeclaataan inaad dhimataan si aad jannadaas aad sheegaysaan u gashaan arrintaa iyadaa bal marka tamaniya oo ku fakara xaq iyo baatil labadeenna qolo kuwii ku taagan markaasuu soo baxayaa aayaddanna marka yahuudday imtixaan ku tahay waa xujo iyaga lagu oogaayo laleeyahay warkiina waa been inuu been yahayna waxaa tusaayo bal waa kaasaa geeri qalbiga ku qabta oo inaad dhimataan bal jeclaada ama xataa waxaad tidhaahdaan innaga iyo idinka muslimiinta ah ka baatilka ku taagan ha dhinto ama labadeennaba aan dhimasho tamanino sidaa marka markay timid waa diideen waana tamanin waayeen aayadda ka dambaysa tan hore midda ku xigtana saasay tilmaantay nasaaradana waxaa lagu xujeeyey ayagana oo aayaddan mid lamida suuratu aali cimraan aan ugu tegaynaa mubaahalada mubaahaladii baa markaa iyagana lagu xujeeyey faqul tacaalow nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum wa nisaa'ana wa nisaa'akum wa anfusana wa anfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala aldaalimiin cala alkaadibiin uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin ibtihaalkii iyo marka mubaahaladii waa diideen ayagana leanna waxay is ogaayeen inay baatil ku taagan yihiin yahuuddana meeshaan inay geeri tamaniso waa diiday leanna inay baatil ku taagan tahay ayay ogaayeen labada aayadood marka waa xujo nebigu uu yeeshay oo uu ka yeeshay labada nooc ee ahlu kitaabka yahuud iyo nasaaro beentooda iyo baatilkoodana uu soo baxay markaas qul waxaa tiraa nebiyow in kaanat haddii ay tahay addaaru laakhiratu daarta aakhiro nicmadeeda iyo barwaaqadeedu cindallaahi ilaahay agtiisa khaalisatan midii barax tiran oo saafi a lakum idinka saafi idiin ah haddii ay tahay min duuni nnaasi dadka sokadood fatamanawu lmowta geeri bal tamaniya oo jeclaada inaad dhimataan wejka marka tama ay ku tamaninayaan geerida laba tafsiiraa ku jirto ibnu cabaas waxa uu yidhi udcuu bilmowti calaa ayi lfariiqayni akdab geeri u yeerta labada qolo labadeenna qolo midda been badan antum wan aw naxnu annaga ama adinka inay dhimato bal taa u yeera marka sifada ay ku tamaninayaan geerida oo ay diideen waxay tahay labadeenna koox idinka yahuudda ah iyo annaga muslimiintaah middii been sheegayso inay dhimato bal sidaa dhaha oo oggolaada waa diideen marka qowl labaad ama tafsiir labaad ama weji labaad oo geerida siday u tamaninayaan tilmaamayo wuxuu leeyahay idinka dhaha maadaama aada janno iyo wax sheeganaysaan dhimasho qalbiga ku qabsadoo jeclaada inaad dhimataan qowlkaas horaana xoog badan labadan qowl lianna middan qowlkan dambe waxay dhihi karaan ee nin kastaoo meeqo saalixa oo wanaagsan oo adduunyada joogtaa jirto oo inay dhintaan aan jeclayn marka idi adiga keliya dhimo waxaa ka xoog badan in la yidhaahdo labadeenna qolo kii been ku taagan ama baatil ku taagan ha dhinto bal sidaas oggolaada waana diideenoo waa oggolaan waayeen sida mubaahaladaba ay u diideen nasa yacni nasaara najraan fatamanow tamaniya balaalmowta geeri tamaniya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaayo walan yatamanow ma tamanin doonaan hu mowdkii ama geeridii abaddan weligood ma tamaninayaan bimaa qadamad bisababi maa kii dartii baynan u tamaninaynin qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahooda baatil iyo xaqdarro iyo kufri inay ku taagan yihiin bay og yihiin marka arrintaa ay og yihiin darteed bay nolosha u jecel yihiin marka ee waxaanay sheegayaan waa kadib iyo baan iyo buhtaan wallaahu allana caliimun kii ku cilmi badan waay bidaalimiina kuwa dulmiga falo walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaa axrasa annaasi calaa xayaatin wala iska dhaaf inay geeri nimankaa jeclaadaan ama ay u yeertaane walatajidanna waad helaysaa oo helaysaa hum iyagii yahuuddii axrasa annaasi dad kuwa ugu dadaal badan inay yihiin calaa xayaati nolol korkeed lagu dadaalo wa min aladiina wa axrasa inay yihiin kuwa kaga dadaal badan nolol ku dadaalidda min aladiina kuwii bay kaga dadaal badan yihiin ashrakuu shirki falay kuwa mushrikiintoon diinba haysanin iyagaa ka nolol jecel yawaddu wuxuu jeclaanayaa axaduhum midkood low yucamaru haddii la cumri siin lahaa alfa sanatin kun sano wamaa huwa cumrisiintuna ma aha bimusaxsixihi midkii fogeynayo isaga ka fogeynaya min alcadaabi cadaabka ka fogeynaya ma aha an yucamara in la cumri siiyo wallaahu allana basiirun weeyaan midkii arkid badan bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan adduunyada iyo nolosha siday u jecel yihiin nin aakhira hadda ishubo aakhirou jeclaan lahaa adduunkan iyo dhibkiis maalin ou qadaayo cabsi ku jiraayo ou dhiboonayo muxuu ka rabaa iyagu marka saa waa ka bedelan yihiinoo nolosha adduunyaday aada isugu dhajiyaan xataa dadka aan bacfiga rumaysnayn ee mushrikiintii carabta ayagaa ka nolol jecel walatajidanna walawallaahi yatajidanna waad helaysaa oo helaysaa hum iyagii yahuuddii axrasa annaasi dad kuwa ugu dadaal badan inay yihiin calaa xayaati nolol korkeed lagu dadaalo wa min aladiina ashrakuuna axrasay ku tacalluqaysaa wuxuu noqonayaa tarkiibku marka walatajidannahum waad helaysaa axrasa inay kuwa dadaal badan ay yihiin calaa xayaati nolol ku dadaal badan min aladiina kuwii ka badan ashrakuu shirki falay kuwii shirkiga la yimid ee mushrikiinta ahaa waa ka nolosha waa ugaga dadaal badan yihiin waa kaga jacayl badan yihiin hadalkii marka intaas war baa ku dhammaaday yawaddu axaduhum marka damiirkan axaduhum iyou u laabanayaa yahuudigii miyou u noqonayaa yahuuddii mase wuxuu u noqonayaa mushrikiintii laba tafsiir waay marka yawaddu wuxuu jeclaysanayaa axaduhum axadulmushrikiina kuwa mushrikiinta midkood wuxuu jeclaanayaa low yucamaru haddii la cumri siin lahaa alfa sanatin kun sano ibnu jariir marka macnahaas ayuu sheegay wuxuuna yidhi yawaddu axadu haa ulaa'i almushrikiina mushrikiintan mid iyaga ka mida wuxuu jeclaysanayaa low yucamaru alfa sanatin kun sano haddii la cumri siin lahaa markaasuu yidhi xataa jacala bacduhum taxiyata bacdin ilaa qaarkood qaarka kale salaanta ay ku salaamayaanba ay noqotay cish alfa caamin mushrikiintii markay isa salaamayeen waxay isku salaami jireen cish alfa caamin kun sano nolow marka nimankii sidaa dhahaya kuwaanaa ka daran waay marka macnaha yawaddu axaduhum mushrigii baa loo celinaa marka mushrikiinta tafsiir sidaas waay yawaddu wuxuu jeclaysanayaa axaduhum mushrikiinta midkood low yucamaru haddii la cumri siin lahaa alfa sanatin kun sano wamaa huwa huwadaana marka damiiru sha'ni waaye wuxuuna u noqonayaa altacmiir wamaa huwa ma ahan cumrisiintu maaha oo kun sano la cumri siiyaa bimusaxsixihi midkii isaga ka fogeynayo min alcadaabi cadaabka wax ka fogeynaya ma aha an yucamara tacmiiruhu yacni in la cumri siiyo cumrisiintiisaasi waxba ka bede cadaab ka fogeyn mayso marka wamaa huwa damiirka tacmiirka haddaan ka dhigno an yucamarada dambe marka waxay noqonaysaa wamaa huwa maahan tacmiirku bimusaxsixihi ku ka fogeynayo min alcadaabi cadaab ka fogeynaya ma aha an yucamara in la cumri siiyo mid cadaab ka fogeynaya maaha waa bedel huwadaa laga bedela waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo wamaa huwa ma aha tacmiirka ma yacni wamaa huwa maahan shanigu ma aha bimusaxsixihi mid ka fogeynayo min alcadaabi cadaabka ka fogeynaya maaha an yucamara faacil marka bimusaxsixihi looga dhigo intaaba marka waa ku suuragal wallaahu allana basiirun midkii arkid badan waaye bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan marka iyaga iyo mushrikiinta iyagaa nolol jecel iyag iyo kitaab la siiyey xaq sheeganayo iyo nin mushrigoo bachiba aan rumaysnayn oo isaga dhanba aaminsan noloshan adduunyada unbis inay tahay kuwaas marka ay ahayd inay badato adduunye jacaylkooda ila aakhira maba rumaysnee kuwan aakhiro rumaysan ee xaqan ku taagannahay dhahayaa ka nolol jecel tacbiir aada u cajiib badan waay marka yawaddu axaduhum mid saas waaye axaduhum yahuudiga in loo celiyana waa bannaantay labadaa tafsiir waana haddii marka yahuudiga loo celiyo wuxuu noqonayaa yawaddu axaduhum midkood oo yahuudda ka mid a wuxuu jeclaysanayaa low yucamaru haddii la cumri siin lahaa alfa sanatin kun sano wamaa huwa tacmiirkuna ma aha bimusaxsixihi mid ka fogeynayo isaga min alcadaabi cadaabka ka fogeynayo an yucamara in la cumri siiyo marka huwadaana tacmiirka in loo celiyo wamaa axaduhum huwana axadka in loo celiyo labadaasaa iyadana ku jirto wallaahu alla basiirun weeyaan midkii arkid badan bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan xadiidna waa ku soo arooray oo nabiga sal ll ly slam uu yidhi low tamanawu lmowta hadday yahuudda maalintaas geeri ay qalbiga ku qaban lahaayeen la sharaqa axaduhum biriiqihi midkood wuxuu ku saxan lahaa candhuuftiisa markaasuu ku dhiman lahaa asaaniid saxiixayna ku soo aroortay marka waa xujo laga yeeshay ayb qul man kana caduwa ljibriila fainahu nazalahu calaa qalbika biidn illahi musadiqa lima bayna yadayh qul waxaad tidhaahdaa man axadkii kaana ahaaday huwa isaguba caduwan cadow ahaaday caduwan ay mucaadiyan mid collaysanaya ahaaday lijibriila jibriil collaysanayo fainahu isagu jibriil nazalahu qur-aankiibuu la soo daadegay calaa qalbika qalbigaaga korkiisuu kula soo daadegay biidni illaahi ilaahay idinkiisa iyo amarkiisuuna kula soo daadegay musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa kan limaa shayga bayna yadayhi isaga hortiisa ahaaday yacnii qur-aanka ka horeeyo oo towreed ah wahudan hanuun xaal uu yahay wa bushraa bishaare xaal uu yahay lilmu'miniina mu'miniinta uu u yahay man axadkii kaana ahaaday huwa isaguba caduwan mid collaysanaya lilaahi alle wa malaa'ikatihi collaysanaya malaa'igtiisa wa rusulihi rusushiisa collaysanayo wa jibriila jibriil collaysanayo wa miikaala miika-iil collaysanayo fa ina allaha alle jawaabtii waa tan alle caduwun weeyaan mid col u ah waayo lilkaafiriina gaalada labadan aayadoodna alimaam abu jacfar ibnu jariir atabari waxa uu yidhi ajmaca ahlu lcilmi bita'wiili jamiican dadka qur-aanka fasira waxay ku ijmaaceen ana hadihi alaayata aayaddan nasalad way soo degtay jawaaban lilyahuudi min bani israa'iil yahuuddii reer bani israa'iil iyagoo ay jawaab ay u tahay id zacamuu waxay ku andacoodeen ana jibriila caduwun lahum jibriil inuu cadow u yahay wa ana miika-iila waliyun lahum miika-iilna inuu saaxiib la yahay oo waxay yidhahdeen miika-iil naxariis roob iyo arsaaqda iyo ka shaqeeyaa naxariisuu leeyahay jibriilna halaaguu ka shaqeeyaayay dhaheen marka jibriilna waa necabnahay miika-iilna waa jecelnahay malaa'igtii alle iyo owliyadii alle bay laba u kala qaybiyeen qayb waa jeclaadeen qaybna waa naceen uma اkhtalafuu fi sababi aladii min ajlihi qaaluu dalika sababta laakiin ay u yidhaahdeen arrintaa mufasiriintu dhowr war bay ka leeyihiin faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen inamaa kaana sababu qiilihim dalika warkoodaas sababkiisu wuxuu ahaa min ajli munaadaratin jarat baynahum wa bayna rasuuli illahi sal ly slam fii amri nubuwatihi yahuuddii iyo nebiga ayaa dood dhex martay ku saabsan nubuwada nebi moxamed sal ly slam markaasuu wuxuu yidhi dikru man qaala dalika xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa yunus bnu bukayr can cabdilxamiid bni bahraam can shahr bni xawshab can ibni cabaas annahu qaala xadarat cisaabat min alyahuudi rasuula اllahi sal l slam koox yahuudda ka midaa nebiga u timid faqaaluu yaa abalqaasim xadinaa can khilaalin nas'aluka arrimo noo sheeg aan ku su'aali doonno canhuna laa yaclamuhuna ilaa nebiyu arrimaha aan ku weydiin rabnana nebi unbaa og markaasuu nebigu yidhi saluu camaa shi'tum waxaad rabtaan weydiiya walaakin ijcaluu lii dimmatan wamaa akhada yacquubu wamaa ukhida yacquubu calaa bani wamaa akhada yacquubu calaa baniihi lain ana xadadtukum can shayin facaraftumuuhu laa tutaabicunanii waa iraacaysaan markaas cala alislaami baad igu raacaysaan ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen dalika laka waa leedahay ballantaas waa kuu qaadnay wad markaasay dhowr su-aal weydiiyeen oo ay ka mid tahay cuntadii nebiyullaahi yacquub uu iska xari nafsadiisa uu ka xarimay maxay ahayd markaasuu u jawaabay su-aalo sidaasoo kaley weydiiyeen markii ugu dambeysay ayaa marka waxay yidhaahdeen mid kastaana markii ay su-aalayaanba nebiga waa dhaarinayey ballan bayna la gelaayeen inay raacayaan markii ugu dambeysay bay marka waxay yidhaahdeen anta alaana faxadinaa man waliyuka min almalaa'ika yaa adiga weligaaga aho kula xidhiiro oo malaa'igta ka mid a fa cindahaa nujaamicuka aw nufaariquka bartaas baan marka ama ku kala tegaynaa ama aan ku kulmaynaa qaala waxau yidhi nebiga fa ina waliyii jibriil aniga weligaygu waa jibriil walam yabcat illaahu nabiyan qatu ilaa wahuwa waliyuh ilaahay nebi ma soo bixinin ilaa waxyiga jibriil baa u keenaya qaaluu waxay yidhaahdeen fa cindahaa nufaariquka meeshaanaan marka ku kala tagnay walow waliyuka siwaahu min almalaa'ikati taabacnaaka wasadaqnaaka haddii cid kale aad sheegi lahayd waa ku raaci lahayd waana kuu rumayn lahayd qaala markaasuu yidhi famaa yamnacukum an tusadiquuhu qaaluu in marka maxaa idiin diidaya inaad rumaysaan arrinkan aan idiin sheegayo qaala inahu caduwunaa jibriil cadowgeenna waayay dhehen marka aayaddaana marka soo degtay xadiid sidan oo kalena marka saxiixuu ku sugan yahay marka sababu nusuulka sidan baa aad u xoog badan oy tilmaameen qul man kaana caduwan lijibriila qul waxaa tiraa man axadkii kaana ahaaday huwa isaguba mankaasi caduwan mucaadiyan mid la collaytamaya oo colla ah lijibriila jibriil fainahu jibriil nazalahu wuxuu la soo daadegay qur-aankii ayuu la soo daadegay calaa qalbikuna kula soo daadegay marka nazalahu calaa qalbika waxaad moodaysaa hal mar uu nebiga qalbigiisa in lagu shubay oo aan looba akhrinin laakiin aayad kale suurat lqiyaama tilmaantay laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu wa qur'aanahu faida qara'naahu fattabic qur'aanahu marka waa qalbiga waxaa si gaara un loogu xusaya hadda meesha wax lagu lagu cilmiga yacni lagu yeesho oo yacnii waxyiga lagu qaato cilmiga lagula kulmo eewaa ilaa nebiga qur-aanka waa loo akriyey musadiqan xaal uu yahay midkii u rumaynaya limaa kii beyna yadayhi hortiisa ahaaday buu u rumaynaya qur-aankii baa u rumaynaya towreed wahudan xaal uu yahay hanuuniya oo bushraa bishaaro lilmu'miniina mu'miniinta uu yahay man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba caduwan mucaadiyan ku la collaytamaya lilaahi alle wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa la collaytamayo wa rusulihi la collaytamayo wa jibriila wa miikaala labadan marka waxaa gaar loo malaa'igtay ku jiraan laakiin waa min cadfi alkhaas cala alcaam sheekadaana iyada iyaga ku saabsanayd sidaasaa gaar loogu xusay wa jibriila iyo jibriil ku la collaytamaya ah wa miikaala iyo miika-iil fa ina allaha alle caduwun cadow buu u yahay lilkaafiriina gaalada yacnii owliyada alle ambiyada alle subxaanahu watacaala inta nebi lala collaytamo mid kalena la jeclaado ma suurtoobayso laa nufariqu bayna axadin minhum iimaanka ku kala geyn mayno jacaylka ma ku kala geynayno dhammaantood maxaa yeelay waa ambiya rasul ilaahay soo diray tan labaad owliyada allena sidoo kale wa dadka ilaahay ka cabsaday owliyada alle ah iyaguna qofkii la collaytamo gardarro kula collaytamo cadaab buu alla u ballanqaaday iyo dagaal oo wuxuu yidhi nabiga xadiisulqudsi baa wuxuu ahaa man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi ayb fa ina allaha alla caduwun cadow buu u yahay lilkaafiriina gaalada cadow buu u yahay iyagu kala qobqobaayo ambiyadii ilaahay iyo malaa'igtii alle walaqad anzalnaa ilayka aayaatin bayinaatin wamaa yakfuru biha ila alfaasiquun walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah anzalnaa waxaanu dejinnay ilayka adiga xaggaaga aayaatin baanu kusoo dejinnay aayaad aayaadka oo bayinaatin cadcad oo nubuwadaada adiga tusaayo wamaa yakfuru ma ku gaaloobayo bihaa aayaadkaa ma diidayo un ila alfaasiquuna kuwa daacada ka baxayo faasiqiinta ah unbaa diido halkana marka wuxuu leeyahay imaam abu jacfar ibnu jariir aلطabri ay anzalnaa ilayka ya muxamed calaamaatin waadixaatin daallaatin calaa nubuwatika wain kaana markaa de yahuudi iyo haba ku diidaane iyaga cilmigoodii waxaana ku tusaayo aayaad cadcad inaan kugu soo dejinnay wixii yahuud iyo ambiyadoodii dhex maray baad ka warramaysaa waxna ma qortid waxna ma akhrisid iyagiina kuuma warramin taas miyaynan u ahayn marka daliil nebigu inuu nebi yahay sala allahu calayhi wasalam leanna khabarkan isagoo kale yaa u sheegaya cid u sheegtay male waxyi unbuu ku helayaa marka wuxuu leeyahay alla walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe anzalnaa waxaanu soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga aayaatin aayaad aayaadka oo bayinaatin cadcad wamaa yakfuru bihaa ma diidaya aayaadkaas ila alfaasiquuna unbaa diidayaan waa yahuudi iyo wixii la halmaalo awa kulamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun minhum awa kulamaa mar kastoo caahaduu ay la ballantamaan ay ballan ay ballantan ballantanmaan cahdan ballan nabada waxaa tuuraya hu ballankii fariiqun koox miya ayaa tuurayso minhum iyaga ka mida bal ee aktaruhum badankood laa yu'minuuna rumayn maayaan awa kulamaa goor kastoo caahaduu ay ballantanmaan cahdan ballan ay dhigtaan ama nebigay la ballamayaan sidii qisadii hadda aan arkayna ama allayba ballan la gelaya mar kastoo ay ballan la gelayaan nabadama waxaa tuurayo hu yacni ballankii fariiqun koox oo minhum iyaga ka mida miyaa tuurayo ayaabe bal ee aktaruhum badankood laa yu'minuuna rumayn maayaan oo iyaga marka ballantii inaynan ku fiicnayn iyo ballamadan adaga dhaarta lagu adkaynayo walamaa markii jaa-ahum uu u yimid rasuulun rasuul uu u yimid rasuulka oo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday musadiqun rasuulka oo musadiqun u rumaynayo limaa macahum iyaga macooda wixii ahaaday kitaabka ay haystaan nabada fariiqun nabada wuu tuurayaa fariiqun koox ayaa tuurayso min aladiina kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey kitaaballaahi bay tuureen waraa'a duhuurihim dhabardhabarkooda gadaashiisa yay ka tuureen kaanahum sidii iyaga oo laa yaclamuuna aan garanaynin oon ogeynba halkanna marka alle wuxuu tilmaamayaa kitaabkii la siiyey maynan ku camal falin waa tuureen sixir iyo khuraafaad ayay dabagaleen aayaddan iyo aayadda dambe marka way isku xiran yihiin waana isla socdaan marka alla wuxuu leeyahay walamaa markii jaa-ahum uu u yimid rasuulun rasuul uu u yimid rasuulka oo rasuulka oo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday rasuulka oo musadiqun u rumaynayo limaa macahum iyaga wixii macooda ahaaday nabada fariiqun nabada wuxuu tuuray fariiqun koox min aladiina kuwii kooxda oo min aladiina kuwii ka mida uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaaballaahi bay tuureen ilaahay kitaabkiisii bay xooreen oy tuureen waraa'a duhuurihim dhabarkooda gadaashiisayna ka tuureen kaannahum waxayna ula dhaqmeen kitaabkii sidii iyaga oo laa yaclamuuna aanba garanaynin meeshan marka ahar waxaa jiro sufyaanu bnu cuyayna laga wariyey oo waxa uu yidhi siday kitaabka u tuureen isagoo ka warramayo adrajuuhu fi lxariiri waddiibaaji kitaabkiibay waxay dhexgeliyeen xariir iyo diibaaj waa qurxiyeen waxallowhu bidahabi waalfidati waxay ku qurxiyeen dahab iyo fida walam yuxilluu xalaalahu walam yuxarimuu xaraamahu kitaabku wuxuu xalaal yeelayana maynan xalaal ka dhiganin wuxuu xarimayana iskama xarimo fadalika annabdu tuuristu waa taas ayuu marka fadalika kaagaasi annabdu weeyaan tuuridda wa qurdubi marka aharkaasuu keenay de wuxuu tusayaa marka kitaabkii waa la tuuray waa lagu camalfali waayey waayo macnihiisu ee kitaabkii marka inuu meel kore saaran yahay ama meel yacni la qurxiyo la muuneeyo camalkiisii iyo ku dhaqankiisiina laga tago dowla iyo shacab labaduba marka ay iska tuuraanee dari manhajkooda iyo noloshoodaba ay ka bixiyaan de waxay keenaysaa midda nimankan ku dhacday oo kale waraa'a duhuurihim bay ka tuureen kaanahum sidii iyaga oo laa yaclamuuna aan garanaynin marka ay kitaabkii tuureen maxay qaateen watabacuu waxay raaceen maabay raaceen shay tatluu ay qo ay akrinayso ashayaaiinu shayaadiintu ay akrinayso calaa mulki sulaymaana fii mulki sulaymaana sulaymaan boqortooyadiisa ama mulkigiisa dhexdiisa ay ku akrinaysay wamaa kafara ma kufrinin sulaymaanu sulaymaan ma kufrinin walaakina shayaadiina shayaadiinta ayaa kafaruu gaaloobeen yucallimuuna waxay barayeen annaasa dadkii bay barayeen assixra sixirkii bay barayeen wamaa unsila iyo waladii kii ayay barayeen dadka unsila la dejiyey cala almalakayni labadii malak korkooda lagu soo dejiyey bibaabila baabil haaruuta haaruut iyo wamaaruuta ahaayeen labadii malag ah wixii lagu dejiyey korkooda ee sixirka ah ayay dadku ayay barayeen markii ay marka ka tageen kitaabkii alle oo ay tuureen nebigiina khilaafeen meel wax xun bay qaateen ay ka beddel qaateen kitaabkoodii oo ah sixir yahuudda marka dad sixir badan waaye intay kitaabkii ka tageen bay sixir aadeen waxaa la mida marka cid kastoo kitaabka inta ka tagto khuraafo iyo shacwado aado watabacuu waxay raaceen ibnu jariir wuxuu yidhi waay fadaluu waxay kitaabka ka fadileen maa tatlu shayaaiinu sixirkan bay kitaabka ka fadileen marka watabacuudan bimacnaa fadaluu buu ku fasiray qurdubi marka waa qabtay qultu waxa uu yidhi qurdubi baa dhahayo lianna kulla man itabaca shay-an qof kasta oo wax raaco wa jacalahu kana yeela amaamahu hortiisa dhigto faqad fadalahu calaa gayrihi gayrkii waa ka fadilay waxaas haddaad kitaabkii ilaahay xag ka dhigtood ka tagto shay kale oo kitaabka ka sokeeya aada hortaada dhigato oo aada isaga dariiq iyo manhaju xayaatin aad ka dhigato shaygaas baad kitaabka ka fadishay sidaas u wadaa marka watabacuu marka ay fadaluu buu ku fasiray qurdubina sidaas u tawjiihiyey lianna kulla man itabaca shay-an qofkii shay raaco wa jacalahu amaamahu ama imaamahu hortiisaba ka dhigto faqad fadalahu calaa gayrihi gayrkiibuu ka fadilay ayb nugta aada u fiican marka watabacuu waxay raaceen oo ay kitaabkii la siiyey ka fadileen maabay ka fadileen oy raaceen tatluu ay akrinayso ashayaaiinu shayaaiintu ay akrinaysay carabtu markaa de tatluu hadda waa ficil mudaaric laakiin marka macno maadibuu wataa ayb shayaadiintu waxay akrinayaan waa horey u akriyeen waana dhacdaa marka tarkiib mudaaric in maadi laga macnay yani ma mudaaric in la keeno maadina laga wado waxay shayaadiintu akrinayso ayay raaceen calaa mulki sulaymaana fii mulki sulaymaana sulaymaan mulkigiisa iyo mamlakadiisa dhexdeeda sidaan marka waa sidee akharu lmufasiriin waxay leeyihiin waxay qoreen sixir shayaadiin baa sixir u qortay sixirkii iyo khuraafaadkii markay qoreen ayay waxay ku duugeen sulaymaan carshigiisii hoostiisii isagiina ma ogeyn ambiyadana waa ku bannaan tahay de inay wax ogaan waayaan shay markaa shay laga qariyey inay fahmi waayaan bani aadam suurtagalay ku tahay wax walba ma oga ayaga markii nebiyullaahi sulaymaan dhintay ayay meesha ka soo bixiyeen marka markaasay yidhaahdeen nebiyullaahi sulaymaan waxa dabaysha u sakhiray jinnigu uu ku xukumaayey iyo shayaadiintu kanay ahaayeen waxay ka dhigeen marka nebigii ilaahay bay marka waxay u nisbeeyeen sixir sixirkan buu dadka ku maamuli jiray dadkana ku haystay culimmadoodii marka waxay yidhaahdeen war waxaan wax saxa maaha ka leexday caamadiina waa raacday muddo markii la joogay isku mid ay noqdeen ilaa marka nebiga markii uu yimid salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ee uu qur-aankan iyo kusoo degay baa marka waxaa wuxuu caddeeyey nebigii ilaahay inuu beri yahay sixirna uu beri ka yahay aayaduhuna marka macnahaas bay wataan wamaa kafara marka calaa mulki sulaymaana fii mulki sulaymaana wamaa kafara ma kufrinin sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin ayb sulaymaan ma gaaloobinoo markaa de si uu markaa sixir u sameeyo leanna ninku markuu sixir samaynayo waa gaaloobaya marka nabiyullaahi sulaymaanna ma kufrinin wamaa kafara ma kufrinin sulaymaanu sulaymaan walaakina shayaaiina shayaadiinta ayaa kafaruu kufriyeen yucalli maxay markaa ku kufriyeen yucallimuuna annaasa dadkay barayaan assixra sixirka ayay dadka barayeen marka halkaa waxaa la yidhi sixirka baridiisu waa kufri dadka in la baraa iyo in lagu camalfalaa ama ku camalfalkiisa wamaa unzila maadan marka laba tafsiir baa ku jirta naafiye in laga dhigo mawsuulo in laga dhigo oo bimacna aladii laga laqbeeyo ibnu jariirna wuxuu rajaxay isaga maada inay mawsuulo tahay labadan malagna ilaahay baa soo diray imtixaanaana loo soo diray in dadka lagu imtixaano sixirkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha xaaraanta ah oo khayr iyo shar labadaba waa laga hadlaayo diinku waa ka hadlaa waxaan waa khayr raaca waxaan waa shar ka taga labadan malag marka sixirkii baa loo ayaa lagu soo dejiyey waana lagu imtixaanayey dadkana waa u sheegeen inuu xun yahay sixirka oo waxay dhahayeen war waxaan waa si waa xunta waa xun yahay ee iska ilaaliya ka fogaada sidaasay ku dhahayeen ilaahayna subxaanahu watacaala ciddii uu doono imtixaan waa ka dhigi karaa waa imtixaani karaa imtixaanna waa kaga yeeli karaa ciddii uu doono tafsiirka marka ibnu jariir uu rajaxay kaas qaarna waxay leeyihiin maadan waa maadii diidada iyo naafiye waaye wamaa unzila cala almalakayni maba lagu soo dejinin labada tafsiirba marka waa sheegaynaa tafsiirkan maada naafiyada ka dhigayana aakhirka aayadaha dambe si ay isula qabsadaan iyo qeybtan hore waa adkaanaysaa marka waxaa xoog badan maada in la yidhaha mawsuula laga dhigo oo markaa la yidhaahdo walaakina shayaadiina ayaa kafaruu kufriyeen yucallimuuna annaasa dadkay baraayeen asixra sixirka iyo wamaa waladii kiibay baraayeen dadka unsila la dejiyey cala almalakayni labadii malag korkooda lagu soo dejiyey bibaabila meesha baabil la yidhaahdana lagula soo dejiyey haaruuta ahaayeen iyo maaruuta marka sixirkaas malaa labadaa malag lagu soo dejiyey ayay baraayeen dadka ayb tafsiir sidaas tafsiirka kale ee maada naafiyada ka dhigaayo waxaa loo baahana taqdiim iyo taakhiir oo markaa waxay noqonaysaa taqdiim iyo taakhiir baa ku jirayo wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma kufrinin wamaa unzila ma lagu soo dejinin cala almalakayni labadii malak korkooda laguma soo dejinin wax sixir ah walaakina shayaadiina shayaadiintaa kafaruu kufriyeen yucallimuuna annaasa dadkay baraayeen asixra sixirkay baraayeen bibaabila meesha baabil la yidhaahdayna ku baraayeen haaruuta haaruut iyo maaruuta ayaa dadka sixirka barayeen oo iyagu laba magaco marka laba shayaadiintii baa laga bedelayaa waa laba shaydaan markaa haaruut iyo maaruut haddii wamaa unzila naafiya laga dhigo ogaa marka taqdiim iyo taakhiir in wax lasoo kala hormariyaa markaas qasab noqonayso waxaan ku wadaynaa kan hore kaasaan salafku u badnaayeen yucallimuuna annaasa dadkay barayeen asixra sixirka wamaa waladii kiibay barayeen unzila la dejiyey cala almalakayni labadii malag lagu soo dejiyey bibaabila fii baabila meesha baabil layraa ciraaqay ku taallaa haaruuta iyo wamaaruuta ahaayeen wamaa yucallimaani ma baraynin min axadin ay axadan qofna ma baraynin sixirkii xataa yaquulaa ilaa ay yidhaahdaan ilaa an yaquulaa ilaa ay yidhaahdaan inamaa naxnu inamaa wax kale maahane naxnu annagu fitnatun imtixaan ayaan nahay oo naloola soo diray falaa takfur ee ha kufrinin qof yahow sidaasay dhahayeen wamaa yucallimaani mama baraynin min axadin ay axadan mintaani marka waa silo ama zaa-idow minta badanaana hadday nakiro ka daba marto jumlo manfiyaana ay dhacdo waxay noqotaa zaa'ida waziida fii nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar ibnu maalik saasuu yidhi waziida mintii waa la ziyaadiyey fii nafyi nafyi dhexdiisa iyo wa shibhihi shibhu nafyi ifhaamkii iyo waxyaabihii lamidkaa nahyigii iyo nahyigii iyo istifaamkii iyo wixii lamidka ah nafyi fa jara nakiratan markaasuu nakiro jar jaray kamaa libaaqin min mafar wamaa yucallimaani marka waxaan leenahay wamaa yucallimaani ma baraynin labadaa malag sixirkii min axadin ay axadan qofna xataa yaquulaa ilaa ay ka yidhaahdaan inamaa wax kale maahane naxnu annagu fitnatun imtixaanaan nahay imtixaan dhulka la keenay baan nahay ee falaa takfur ha kufrinin niyahow ay laa tatacallami sixra sixirka ha baranin fatacmala bihi markaa aad ku camal fasho fatakfura aada gaalowdo kufrigu saas waay marka sixir ha baranin ood markaa ku camal fasho dabadeedna aada gaalowdo imaamu lbaqawi macaalimu tansiilka saasuu ku yiri marka iyaga sixirka inuu xun yahay jaa waa sheegeeno waa guteen fayatacallamuuna yahuuddii way baranayeen minhumaa labada malag xaggooda maabay ka baranayeen shay yufariquuna ay ku kala geynayaan bihi maagaba bayna almar-i qofka iyo wa zawjihi lamaankiisa qofka iyo lamaanihiisa yacnii ninkay naagtiisa naagtay ninkeeda wax ay ku kala geeyaan oo ay ku kala furaan ayay ka baranayeen meesha ugu xun ay aadayaan marka xadiidka nebiga sal lla ly slam baa wuxuu ahaa shaydaanku carshigiisa ayuu badda ku samaystaa markaasuu kala diraa dadkiisa markaasuu leeyahay markay habeenkii u yimaadaan ayay dhahayaan yaa maanta wax soo qabtay midba marka waxbuu sheegaya ani qofkaasaan baadiyeeyey kaasaan isku diray mid walbaa marka shib buu dhahayaa marka dambe mid baa imaanay dhahay nin iyo naagtiisaan isku diray ilaa ay isfureen markaasuu leeyahay anta anta adigaa nin raga ah waxaas marka shaydaanku jecel yahay ka barteen marka iyaga waxaasay ka baranaya sixirkii marka ka noocaas loo isticmaalay ka baranayeen fa yatacallamuuna way ka qaadanayeen waa ka baranayeen minhumaa labada malag xaggooda maabay ka qaadanayeen yufariquuna ay ku kala geeyaan bihi maagaba bayna almar-i qofka iyo wa zawjihi iyo zawjkiisa lamaanihiisa wamaa hum iyaguna ma ahan kuwaa wax sixraya bidaariina kuwii dhibaya maahan bihi bisixri sixirka ku dhibaaya min axadin axadan qof kuwii ku dhibaya ma ahan ilaa biidni illaahi ilaahay qadarkiisa ma ahan sixirkaa cidina ma ku dhibi karaan ilaa ilaahay idinkiisa unbay ugu dhibi karaan ayb meeshaa marka dee ahlusunnati waljamaca waxay aaminsan yihin sixir inuu jiro xaqiiqo inuu leeyahay dad lagu dhibi karo laakiin waa ilaahay idinkiisa loogu dhibaa firaqa muctasilada iyo ay ka mid yihiinna ma aaminsanaa sixirna wax jira maahan bay leeyihiin bal cidda aaminsan ayaa laga yaabaaba inay kufri siiyaan marka sixirku waa jira anwaac fara badan buu kala yahay mid waa indha sarcaad mid waxaa weeyaan xanuun iyo waxbuu qofka taaiir buu ku keenaa inuu jirana de waxaa ku tusaya rasuulkeenna salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ayaa la sixray oo yahuuddu ay sixreen sixirkiina markaa yacni ay ku hagarsadeen laakiin ilaahay subxaanahu watacaala waa ka furay suuratu qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas ayaa soo degtay nebigiina wuxuu noqday sidii in dabar laga furay oo kale marka sixirkaa nebiga la sixray laakiin waxyiga dhinaciisa lagama sixrin xadiidkaaba tilmaamayo wuxuu ahaa mararka qaar xaasaskiisa inuu u imaanaayo ayuu u malaynayay isagoon u tegaynin takhayul iyo waxbaa la gelinaya marka kaanahu inuu ehelkiisi u tegaayo mana u tegaynin dhinacaas baa marka uu kaga yimid waana yacni labadaa suuradood markay soo degeenna waa laga fujiyey xadiidka bukhaari iyo muslim iyo ayaa warinayaan suuratu labada suurad ee mucawidateynkana waa ugu tegeyna insha allah marka dadka dhahaya sixir ma jira nebigana lama sixrin haddii waa la sixray la yidhaahdana warkii gaaladaas soo baxaayo waa rajulun masxuur waaye nin la sixray waaye iyo warkaasaa soo baxayaan hadda iyaga waxaa la leeyahay de mushrikiintu iyagu waxay ka wadeen nin waalan waayo dhankii waxyigana nebiga wax isbeddela ugama imaanin sixirkaanina waa jiro jiro jirada waa jiro nebiga ku timid jirana ambiyada ilaahay waa ku bannaan tahay way jiran karaan marka de waali iyo sixir waxyigii ka saameeyeyna kuma dhicin nebiga sal l slam ayib wamaa hum maahan maahan iyaga bidaariina kuwii dhibaya bihi bisixri sixirka kuwii ku dhibaya ma ahan min axadin axadan qof ilaa biidn illaahi ilaahay idinkiisa ma ahane wayatacallamuuna way baranayeen maa bay baranayeen yaduruhum iyaga dhibaayo walaa yanfacuhum aan anfacaynin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah calimuu way ogaadeen laman ruuxii ishtaraa iibsaday hu sixirka soo gatay oo diinkiisii ku gatay maa lahu inuunan u sugnaanin ouna lahayn fil aakhirati aakhirada dhexdeeda min khalaaqin ay khalaaqun wax nasiiba inuuna lahayn meeshaana marka aayaddan waxaa loo deliishaday ninka saaxirka inuu gaal yahay leanna qofkii laga anfiyey wax nasiibaba aakhira yaan ku lahaynna gaalka gaalka baan wax nasiiba aakhira ku lahayn ee qof muslima nasiib un waa ku leeyahay aakhiro meeshaana marka min khilaaqin wa min khalaaqin waa nakiratun fi siyaaqi nafyi nakiratun fi siyaaqi nafyi tacumu wax nasiib la yidhaha ma leh nasiib oo dhan kuma laha marka maadaama nasiib oo dhan laga anfiyey waa gaal meeshaa marka de culimadu marka waxay yidhaahdeen imaamu shaafici oo kale isagu wuxuu leeyahay ninka saaxirkaa waxaa la leeyahay sixirkaaga sifay haddii sixirkiisa tilmaanta uu tilmaamayo laga arkay shaydaan kaalmaysashadiisa iyo shirki iyo kufri iyo laga arko waa gaalnimo haddii marka uunan kufri iyo shirki sifaynin gaalnimo maaha waxa loo dilaayana waa xad xaddu saaxiri darbatun bisayf xad baa loo dilayaa weliba markaas la dilaayana qisaas ahaanta loo dilaayana waa inuu qof ku dilay sixirka isaguna qirtaa leanna markhaati looma keeni karo ninkaan ninkaan inuu sixir ku dilay markhaati yaa ogna yaa u keeni karo looma keeni karo isagu laakiin hadduu yidhaha sixiraan ku dilay waa la rumaysanaa marka markhaatiduna waa dhici kartaa inay suurtagal noqoto oo dad sixirka yaqaano ka towbad keenay maalan hadday sixirkiisu intuu sifeeyo ay yidhahdaan kan kii wax dili jiray waayo markhaati waa noqon karaa ayb madaahibta aimada maalig iyo qaarkoodna waxay leeyihiin iyagu markaa yacni way gaalaysiinayaan dilkiisuna waa kufri waxa loo dilaayo aduu siday ahaataba marka saaxirkii in la dilo walaqad walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah calimuu way ogaadeen laman ruuxii ishtaraa iibsaday hu sixirkii oo diinkiisii ku gatay maa lahu uma sugnaanin fil aakhirati aakhirada dhexdeeda min khalaaqin wax nasiiba uma sugnaanin oo aakhiradii kuma laha walabiisa waxaa baas lahaaday maa shay baa baas lahaaday sharow ay gateen bihi maagaba ay yacni ay ku gateen anfusahum nafahoodii ay ku gateen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay ogyihiin ay wax garanayaan walow haddii annahum iyagu aamanuu ay rumayn lahaayeen wataqow ay alle ka cabsan lahaayeen lamahuubatun hawaab hawaabka oo min cind illaahi ilaahay agtiisa ahaaday baa khayrun khayr badan low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen marka walow annahum aamanuuda lafteeda waa laga fahmay sixirku inuu gaalnimo iyo wax lamida uu keenayo halkan marka ibnu kathiir wuxuu aad marka uga hadlay fakru raazi oo tafsiir iska leh mafaatiixu lgeyb la yidhaahdo tafsiir weyn buu leeyahay mafaatiixu lgeyb uu ku magacaabay wuxuu qariray isaga marka fakru raazi dadka marka mutakalimiinta u ahaa meeshaa marka wuxuu ku qariray sixirka barashadiisa markii hore wuxuu yidhi waa bannaan tahay haddana wuxuu yidhi mucjizada iyo waxa aan mucjizada ahayn ee shacwadada iyo khuraafaadka waxa lagu garan karaba waa in sixir la barto yidhi mucjizadiina iimaankaa ku xiran shaygii marka iimaanku gaarsiinayana waa waajib sixirka in la barto waa waajib oo haddana keenay warkaasuu marka aad ibnu kathiir uu marka ula dagaalamay aad buuna marka u naqdiyey wuxuuna tilmaamay akbaru mucjiza ee nebigeenna la siiyey qur-aankan w qur-aanka inuu mucjizo yahay in la fahmo sixir bay u baahan tahay in la barto waa maya akbaru mucjiza waa qur-aanka isaga inuu mucjizo yahay in la fahmaana sixir in la barto kuma xirno warkiisii marka waa buro halkaasu ku baaba-ay ayb ta kale marka yacni mucjizaadkii yacni qof saadiqa ilaahay soo dirsaday habeen iyo maalin ilaahay xaggiisaa layga khabraa dhahayo oo haddana la ayidaayo oo mucjizaad iyo la siinaayana iyo qof beenlow a waa la kala garan karaa oo khaariqulcaade kasoo daahirtay ila ilaahay wuxuu leey walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin uma laqatacnaa minhu lwatiin qof ilaahay baa xaggiisa layga warramaa dhahaayo oo haddana been sheegaayo ilaahay ma ayidaayo waa qabana marka beenlow iyo nebi waa la kala garanaya musallamat alkadaab ereygaasaa ku dhegay dadka caqliga leh horay ka fahmaayeen beenlow inuu yahay rasuulkana yacni inuu run sheegaayo waa ogaayeen mushrikiinta marka mucjizo in la fahmaayo sixir in la bartaa wax iska iska galay male ayb ta kale marka isagu weliba waxyaabahan de tanjiimka iyo xidiga faalinta iyo iyo aad marka ugu ugu dhex jiray siday culimmada qaar ay sheegaanoo xataa waxaa la yidhi kitaab wuxuu qoray la yidhaahdo asiru lmaktuum fi mukhaadabati nujuum waxyaabahaas marka khuraafaad iyo shacwada iyo wax daran sixirka anwaacdiisa iyo waxyaabo badanna meeshaan marka wuu uga hadlay ayb fasl buu marka fi lakhiir keenay wuxuu yihi waqad dakara alwasiir abulmudafar yaxya bnu moxamed bni hubayrata raximah اllah fi kitaabihi lishraaf waa kitaabkan marka alifsaax kaga ku sharxo xumeydi aljamcu bayna saxiixeynka xumeydi kitaab dhanbow ayaa ku dhex jiro oo u aqaawiil lfuqahaa uga hadlo baaban buu guntay fi sixri faqaala ajmacuu cala ana sixra lahu xaqiiqatan ilaa abaa xaniifa fainahu qaala laa xaqiiqata lahu cindahu waاkhtalafuu fi man yatacallamu sixra wayastacmiluhu qofka sixirka barto isticmaalana faqaala abuu xaniifata wamaalikun waaxmedu yakfuru bidalika waa ku gaaloobaa waxaas wa min asxaabi abi xaniifata waxaa ka mida man qaala yidhi ina tacalumahu barashadiisa liyataqiihi so iskaga ilaaliyo aw liyajtanibahu ama so uga fogaado tacalumka sidaa ama hadduu isagu sidaa u bartaba in tacallamahu liyataqiyahu aw liyajtanibahu falaa yakfuru ma ma gaaloobayo waman tacallamahu muctaqidan jawaazahu ow anahu yanfacuhu ow anahu yanfacuhu kafara ninkii isaga marka inay barashadiisu bannaan tahay ictiqaadiya ama inuu anfacayaba ka ictiqaadiyo kafara wakada man ictaqada ana shayaaiina qofkii ictiqaadiyo shayaadiintu inay u samayn karaan wax allaale wuxuu doono qofkii ictiqaadiyana fahuwa kaafirun wa qaala shaaficiyu idaa tacallama sixra hadduu sixir barto qulnaa lahu sif lanaa noo tilmaamaan dhahayna sixraka fain wasafa maa yuujibu lkufra hadduu tilmaamo wax gaalnimo keenaayo maxaa ka mid ah midla ma ctaqadahu ahlu baabil waxay ictiqaadeen min altaqarubi ila alkawaakibi asabcati xidigaha in la faashado iyaga loo dhowaado oo markaa qeybka iyo nafci lagu raadiyo wa annahaa tafcalu inay samaynayso maa yultamasu minhaa wixii laga doono fa huwa kaafirun waa gaalkaasi wain kaana laa yuujibu lkufra waxa uu sheegay haddaynan gaalnimo keenaynin fain ictaqada ibaaxatahu fa huwa kaafirun bannaanaanshihiisa hadduu ictiqaadiyo waa gaal qaala bnu hubayrata whal yuqtalu bimujaradi ficlihi ma la dilayaa iyadana faqaala maalikun waaxmedu nacam bimujaradi ficlihi baa loo dilaa wa qaala shaaficiyu wa abuu xaniifata laa yuqtalu ma la dilaya xataa yatakarara minhu dalika aw yuqira bidalika fii xaqi shaksin mucayanin hadduu qirto uu yidhaha ninkaan anaa sixray waidaa qatala haddii uu ku dilana fainahu yuqtalu xaddan cindahum xad baa loo dilay ila shaaficiy fainahu qaala yuqtalu waalxaalatu hadihi qisaasan aduu wararkaas oo dhan iyo masaa-ishaas fiqiga fiqhiga ah buu keenay mas'alo kaleo haddana gadaal ku qabtay oo sixir furyada qofku haddii marka waa la sixray war hebelow kaale ninkan sixir fur ma la sixir furi karaa nushrada waxaa la yidhaahdo salafku waa isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen dhib ma leh maxaa yeeley qof muslima ayuu anfacaya ayuu daaweynayaa sixirka furaya qaar kalena waxay yidhahdeen maya lianna sixir furyada xataa dariiqa loo maraayo waa sixir shayaadiin in la kaalmaysto kama foga saas darteed ma bannaanay dheheen sidaasaana fiican saddan lilbaab nushrada iyada lafteeda sixir furyadaa laba nooca noocaas xun maba bannaana isaga laakiin sixir furyada bannaan sida in qur-aan lagu akriyoo kale ee waxyaabahan daawooyinkan sharcigu uu ka hadlaya rasuulku sheegay sal alla l slam ama malab ha noqoto ama cajwadii iyo wixii la midka ahaa iyo xabatu sawdaa iyo haddii qofku uu qur-aan ugu akriyo uu ku daaweeyo sidaasoo kale markaa uu ku sixir furo taas iyada de waa bannaan tahay ayb bal ibnu kathiir waxa uu yidhi anfacu maa yustacmalu liidhaabi sixri maa anzala allahu calaa rasuulihi fii idhaabi dalika wa humaa almucawidataan labada suuradee qur-aanka ugu dambaysa mucawidataanka in mucawidateynka in lagu akriyo wa fi lxadiidina waxaa ku jirta lam yatacawad ilmutacawidu bimilihima qof alle magan gala iyagoo kale kuma magan gelin weli marka haddii qur-aan akhris iyo adkaarta soo aroortay iyo ay tahay iyadu waa bannaan tahay taas ee midda la ysku haystaa waxay tahay wax kale ma lagu furi karaa sixirkan sixirkana wuxuu ku bataa umamka towxiidka ka tegay dadka towxiidka dayacee ka tago khuraafada aamino ayuu ku bataa innaga lafteenna waxaa aada u badan markaad fiiriso aayadahan waxaad moodaa inay dhinac naga taabanayaan leanna ilaahay wuxuu soo tilmaamay dad kitaabkoodii ka tegey sixir iyo khuraafaad iyo indhasarcaad aaday innaga marka waxaan garanaa nugu jiraan dad iyagoo qur-aanka xafidsan oo macallimiin dugsi ahaa qaarkood yacnii diinkay wax ka barbartay markii dambe intay khuraafadaas iyo shacwadadaa dhex galeen xataa salaadiina ka tegey aan salaaddii tukanayna masaajidka dhinac marayo gees marayo weligood iyagoo tukanaya aadan arkaynin intaas ka bacdi markaasaa shayaadiin inay ku adeegtaan iyo sixirkii bay dhexgalayaan inay wax faaliyaan ama wax sixraan ayay dhexgaleen kuwaasi miyaynan ku bedelanin kitaabkoodii sixir marka waa ku bedesheen laa shaka qur-aankiina markaasaa ugu dambaysa marka qur-aan in laga tago wax daran la aado in layska ilaaliyo waxaa iyagana lamida kuwa ka taga qur-aanka kitaabka ilaahay u dhex yaalla intay ka tagaan wax marka dasaatiir iyo axkaam gaalo aadaan oo iyaga marka wanaag iyo nafci iyo dugsi ka raadiyo ayb waxaasoo dhan marka aayaddu way tilmaamaysaa tafsiiradii marka aan soo sheegayna sidaasay ahaayeen aayadda watabacuu waxaaba lagu bilaabay ay fadaluu qof kastaana wixii uu ka hormariyo wixii uu hormariyo hortiisa uu soo dhigo uu soo hormariyo waa ka fadilay wixii kale kaa ka soo haro walow haddii annahum iyagu aamanuu ay rumayn lahaayeen wataqow ay alle ka dhowrsan lahaayeen lamahuubatun hawaabsiin ama hawaab hawaabka oo min cind illaahi ilaahay xaggiisa agtiisa ka ahaaday ayaa khayrun khayr badan low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa waquuluu ndurnaa yaa ayuhaa hooye aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taquuluu ha dhihinina raacinaa ereygaas ha dhihinina na ilaali rasuulka ha ku dhihinina na ilaali ereygaan idinkoo isticmaalayo waquuluu dhaha undurnaa noo kaadi rasuul allow na sug na fiiri wasmacuu maqla oo rasuulka dhegaysto maqla walilkaafiriina gaaladu waxay leeyihin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo oo la xaweenayo aayaddan alla mu'miniintii wuxuu ka reebayaa gaalada iyo caadaadkooda raacinaa ereygan macnihiisu waxa uu yahay na ilaali rasuul allowna ilaali na fiiri na daryeel waayo macnihiisa macnahaasi marka macno xun ma aha laakiin yahuudda luqadooda ayuu wuxuu ku yahay raacinaa yacni min alrucuunati waayo doqonkeennow doqonkiiyow raacinaa marka waa doqonkiiyow iyaga marka markay maqleen asxaabtii oo nebiga ku dhahayaan raacina raacina waxay is yidhaahdeen meeshan ka faa'iidaysta idinkana sidii dhaha cayn ha idiin noqoto marka waxaa laleeyahy ereygan idinku cay kama wadaan haddaad muuminiin tihiin ma ku dambaabaysaan laakiin maadaama ay kuwaan isticmaalaan daayama haba ku dayanina iyaga iyo idinka si aydnaan iskugu ekaanin xagga daahirka macno weyn baa marka aayadda ku jira ereygan ka taga undurnaa isticmaala haddii marka erey adiga aada uje muslimiintu u jeedaan khayr laakiin gaalo ay isticmaalaan macno xunna u isticmaalaan haddii la yidhi ku khilaafo ka taga wixii ka weynaa maxaa u malaynaysaan marka oo ama caqiidada taabanaya ama cibaadaadka taabanaya ama akhlaaqdiiba taabanaya yaa ayuha hoy aladiina ku yaamanuu rumeeyow laa taquuluu ha dhihinina raacinaa ha dhihinina ereygaa marka ha isticmaalinin oo na ilaali oo aada ereygan isticmaalaysaan oo na daryeel waquuluu dhaha undurnaa na daryeeloo na fiiri nebi allow sidaa dhaha wasmacuu maqla ayb waxaa kaloo raacinaa la yidhi ma dhagahaaganna nasii macnaheeda xoogaa marka nebiga in la yidhaha warna dhegayso dhagahaagii nasii edab darra edab xoogaa qila edaab darraa ku jirto waa laga celinaa marka taas yaa loo arki karaa ayb wasmacuu maqla walilkaafiriina gaaladu waxay leeyihin u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun laxwiyo oo xanuujiyo meeshaan marka ibnu kaiir macaani fiican uu ka hadlo wuxuu yidhi xadiidkanuu keena waqaala alimaam axmed sanaduu soo kaxiyey sanadkii axmed can ibni cumar qaala qaala rasuulu lahi sal l slam bucitu bisayfi bayna yaday saacati bucitu bayna yaday saacati bisayfi xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika lah wajucila risqii taxta dilli rumxii wajucilat adillatu waasagaaru calaa man khaalafa amrii waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhu ninkii qole isku shabaho ayaguu ka mid yahay warawaa abu daawuuda sanadkii abu daawuuduu keenay man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum xadiidkii fafiihi dilaalatu xadiidkan waxaa ku sugan dalaalo wuxuu tusayaa cala nahyi shadiid nahyi adag watahdiidi waalwaciid goodi handadaad iyo waciid cala atashabuhi bilkufaari waxaa la isaga goodinayaa gaalo in laysu ekaysiiyo fii aqwaalihim warkooda wa afcaalihim ficilkooda wa libaasihim dharkooda wa acyaadihim ciidahooda wa cibaadaatihim cibaadaadkooda wagayri dalika iyo wuxuu intaa ka soo haray min umuurihim arrimahooda allatii taasoo lam tushrac lanaa annaga aan naloo jidaynin ayb walaa nuqiru walaa nuqiru calayha annagana aanan qiraynin ama walaa nuqaru calayha ana lagu sugaynin korkeeda meeshaan marka wuxuu leeyahy gaalada in la khilaafaa ku sugan oo lagu khilaafo dharka ficilka aqwa hadalka wuxuu dhihi jiray cumar bnu lkhadaab iyaakum wa radaanata alcajam waxaan idinkaga digayaa cajamta luqadooda haddii marka aynan dan kuu geynin nin luqadaas maahane wax kale aan fahmaynin haddaad la hadlayso kula hadal ma la diidin taas waxay iyaga soo diraan halaga ha lagu akristo waxyaabahaas lama diidana laakiin waxaa la diidanya waxay tahay haddii intaan luqadeenni ka tagna maalan carabiga ahayd ama tii xataa soomaaligaoo dhaqan ahaan aan kusoo dhalanna haddaan intaan ka tagna innaga dhexdeenna aan luqado gaalo ku hadalna ka warna ninkan waa ku fahmayaa luqada carabi haddaa kula hadasho soomaaligiibuu fahmayaa haddaad iyaga tooda ku hadasho tafdiil baa ku jira meeshaas ood fadilayso nimankaa marka jacaylkooda qalbiga kaa gelaya markaas leanna daahirku baatinka u gudbaa calaaqaana ka dhaxayso talaasumaa jira bayna daahir walbaatin ninka haddee diinta fahamsan arrintaa ma qariibsana laakiin qof kale waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo war waxaas dhib male aniga qalbigayga wanaagaa ku jire oo saxaabada qalbigooda wanaagbu ku jirino raacinaa baa laga celinaa iyaga fiiri wanaagaana qalbigooda ku jira ayb afcaashoodii in la sameeyo oo kale dharkoodii in la xirto qaabka iyaga dharka u khaaska ah ayb dharka iyaga u khaaska ah dharka iyaga u khaaska ah ee u gaarka ah in la xirto sidoo kale iyada lafteeda waa la diiday leanna iyagaa las layska dhigdhigay cibaadaadkii sidoo kale waxaa kaloo ibnu kathiir yidhi wuxuu annaga aan naloo jidaynin wixii aan ahayn kuwa annaga naloo jideeyey xataa kuwa annaga naloo jideeyey ee cibaadaadka ah sifadan ku khilaafaynaa sida badan oo soonka hadda iyaga waa soomaan annagana waa soonnaa maxaana la yidhi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklatu saxar xataa waxa annaga naloo jideeyey iyagana loo jideeyey sifadan ku kala duwanaanayna qofka muuminkaa iimaankiisu wuxuu siinayaa inuu ku dadaalo iyaga khilaafkooda ninba ninkuu uga dadaal badan yahay iyaga khilaafkoodana waa ka iimaan badan yahay da ciidaha ay u dabaaldegaan ama ha noqoto midda ciid gaalaadkaoo krismaska la yidhaahdo ama midda sanadka cusub ciid diin ku qotonto waaye ama midda bilaha qaar ama feberaayada ha ahaato waqti ka mida ama maarsada midda la dabaaldego ama kuwa yacnii ciidahan kale ciid gaalaadka ah waxyaabahaas oo dhan acyaadda looga daydaa ma bannaana dadkeennana de waa ogtihiin waa ku daydaan qaar waxaa arkay sanadka cusubaa jiro waa loo dabaaldegaa xataa yacnii waxaa laga yaabaa sanadka cusub dadku yacnii madaxda adduunku hadal bay jeediyaan kuwii muslimiintana waa jeedinaya sanadkii hijriga ahaayna war uma haayaan waqti uu dhammaaday waqti kale dadkii xataa muslimiinta ahaa shacabkii xataa laftooda shacabka shacabka laftooda arrimahaas way qabaan oo haddaad suuqaan marto inta meel ee looga dayanayo gaaladu aaday u badan tahay marka diinkeenna inaan uga soocnaanno gaalada ayaa la rabaa aayadduna macnahaasaa laga faa'iidaysanayaa oo ay tilmaamaysaa ibnu katiirna aad buu uga hadlay ibnu taymiyana wuxuu ka alifay kitaabka layraa iqtidaa'u siraadi almustaqiim mukhaalafata asxaabi aljaxiim arrintaana arrin fudud ma aha marka dambe jacaylkooda ka dhalanaya haddaad jeclaatana waad gaaloobaysaa oo qalbigaagu haddii jacaylkoodu dego de waxaa weeyaan dee muwaalaadkii iyo mucaadaadkii baa kaa dhumaya mucaadaadkii iyo muwaalaadkiina dee keli tawxiidkiibaa yaa yay ka mid yihiin waquuluu dhaha undurnaa nafiiri wasmacuu maqla walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo maa yawadu ladiina kuwii ma jeclaysanayaan kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi ahlu kitaabka xaal ay ka mid yihiin walalmushrikiina iyo mushrikiinta ma jeclaysanayaan an yunazala in la dejiyo calaykum korkiinna an yunazala in la dejiyo calaykum idinka korkiinna min khayrin ay khayrun in la dejiyo khayr wax khayr ah haba yaraadee min rabbikum khayrkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin idinkaga ahaanayo wallaahu alleh yakhtasu waa gaar yeelayaa biraxmatihi naxariistiisa man yashaau qofkuu doonayo ku gaar yeelayaa mu'min buu ka dhigayaa khaatamu nabiyiinu nebi moxamed ka dhigay naxariistiisuu ku khaas yeelay wallaahu alleh dul fadli fadli mid u saaxiiba waaye alcadiimi fadligii alcadiimi weynaa meeshaana fadliga weyn allah u saaxiibkaa waaye ilaahay meeshaana de xasadkooda iyo cadowtooyadooda yaa lagaa tusayaa marka qof sidaasa inaad ku dayato ood isagii qiimayn u samaysood qiimaysood jeclaysato ma mudnaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed